wasaaradda shaqada iyo arrimo bulshada ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo magaalada baydhabo ka qabatay kulanlan ku hadalaya barnaamijka baxnaano ee barnaamij laga caawiya waa qoysaska danyarta ee ku noola deegaanada iyo dalka sidii on helo lahaayana xirfadooyin shalduwan ayuu ka shaqaysada lahaayana barnaamijkan iyo waliba ku qeyb galaya wasiirka wasaaradda gargaarka maareynta dowlad goboleedka koonfur galbeed gadoomiyaha qaxootiga iyo barakacayaalka koonfur galbeed iyo hay-ada w f b iyo shaqaalo wasaarada ururada bulshada wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimo bulshada ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdiqaadir cumar cabdulaahi baasto yaa ku hadalay ujeedka kulankuna waxaan maanta baydhaba noo imaaday wafdi ka socday w f b nooga yimid meelal kala duwan sida roma nairobi iyo muqdisho waxay halkan u yimideen oo lagu qabanayay arrimaha qayb ka mid ah qaybta baxnaano ee social protectionka ah baxnaano wixii laga faa'iiday iyo wixii ay baxnaano qabatay ayaa laga discussion laga sameeyey marka hore kadibna waxaa loo gudbi doonaa degmooyinka cusub iyo sidai laga yeeli doono baxnaano waa barnaamijka ugu fiican ee dowladda soomaaliya ay leedahay oo noqday barnaamij najaxay laba boqoloo kun oo qoys ayaa hadda baxnaano la siiyaa waxay noqday meesha keliya ee dadka labada boqol oo kun oo qoys ay deganyihiin aana ka dhicin nabaad guur iskooladii sidooday u furayihiin dadkii inay soo baxaan ama kaam ay aadaan aynu ku fikirin ayagoo sida dadkaas bilkasta si joogta ah loo siiyo sidii loo ballaari lahaa iyo social protection si dadka shaqa awur loogu sameyn lahaa ayaa muhiimadda ugu weyn la saarayay marka tiimka way noo yimideen waxaan rabnaa inaan ilaa gobollada inaan tagno degmooyinka kale oo ka tirsan dowlad goboleed koonfur galbeed ee soomaaliya iyo qaabkii dadka shaqa abuur loogu sameyn lahaayo marka muhiimadda ugu weyn oo laga hadlayo waxay ahayd arrinta shaqa abuurka qaabka dadkan inayna bixin oo meel kale kaar ay ka raadinin qofka maalin walba inuu meel tago kaam u tago kaam kale haddana oo kaar ka raadsho si qofkaani uu meeshan ugu nagaadaa shaqana loogu abuuraa muhiimadda ugu weyn taasay ahayd santarkeen weynaay oo hadda noogu yaala baydhabo laba kun oo qofood ayaan ku tababarnay training vocation qaybta skiliska labadaas boqoloo labadaas boqoloo labada kunoo qofood oo la tababaray waxay ahaayeen dad xifrad la baraayay xifradda oo ah hal aan ahayn kala nooca qofka oo dalbanaya waxaan ka bilaabnay sida weytaradoo kale qofka sida fudud oo shaqada ku heli karo sida harqaankoo kale meelaha oo ugu macquulsan sida faryaamada la baranayo kale marka waxaan rabaa inaan si gaar ugu mahadcelsho u s aid oo arrintan ayadana kaalin weyn ka qaadatay iyo wolfishan aad iyo aad aa umahadsantiin iyo safe children oo ayadan hadda noola wado